maxamed cabdi xijalaq sane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal rediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan xarays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon dowladda soomaaliya oo beenisay eedayn loo soo jeediyay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa tirada dadka uu ku dhacay kornafairiska soomaaliya oo korortay sargaal ku dhintay isasaaseyn dhex martay ciidamo ka tirsan maamulka puntland shiinaha oo cabasho ka muujiyay dadka ka imaanaya waddankaasi ruushka intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door korran warka subaxa raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiga taariikhduna ku beegantahay siddeed iyo tobanka bisha afraad sanada labaatan labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaasoo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim yare isla asaga ayaa ii farsameynaya anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa dowladda soomaaliya ayaa beenisay eedeyn loo soo jeediyey hay-adda nabadsuudda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya waryaheega haashim cumar xasan ayaa warbixinta warkaa inoo haya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya ayaa si adag loogu beeniyey eedeymo loo soo jeediyey hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo dhowaan lagu daabacay wargees laga leeyahay dalka kenya dowladda soomaaliya ayaa caddaysay in hay-adda ay u taagan tahay dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab sidoo kale warbixinta wargeeska ayay ku tilmaamtay in ay tahay mid marin habaabin ah warbixintaasi ayaa qeexaysa in wargeeska uu helay caddeemo ku aadan in xubno ka mid ah hay-adda nisa ay taageeraan al-shabaab si weeraro looga fuliyo gudaha dalka kenya wargeeska waxa uu soo bandhigay warqad uu ku saxiixan yahay sarkaal ka tirsan hay-adda oo wargeeska uu sheegay inuu lacag u diray al-shabaab
israsaaseyn khasaare geysatay ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhacday magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland wararka aanu ka helayno magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa waxay sheegayaan halkaasi xalay saqdi dhexe ay ka dhacday israsaaseyn khasaare geysatay israsaaseynta ayaa si gaara uga dhacday albaabka hore ee isbitaalka guud ee garowe taasoo la taas oo dhex martay ciidamo ka tirsan daraawiishta maamulka puntland iyo rag hubaysan dad goobjoogayaala oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen israsaaseynta ay timid kadib markii rag hubaysan ay surtaag ku sameeyeen aas la doonayay in loo sameeyo sarkaal ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland oo shalay ku geeriyooday dagaal dhex maray ciidamo ka tirsan maamulkaasi wararka ayaa waxay intaa ku darayaan israsaaseyntaasi ka dhacda garowe ay ku dhaawacmeen laba qof oo mid uu yahay askariga askari ciidanka ka tirsan kuwaas oo la dhigay isbitaalka garowe sidoo kalena waxaa gacanta lagu dhigay raggii hubaysnaa ee diidanaa in la aaso marxuumka islamarkaana markii dambe la aasay weli ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka maamulka puntland oo ay uga hadlayaan shaqaaqadii khasaaraha geysatay ee xalay ka dhacday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal oo ah iyadu xarun u ah maamulka puntland tirada dadka laga helay cudurka covid nteen ayaa kusoo kordhay ama kusoo kororaysa soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo gudanaysa waajibaadka ka saaran inay la wadaagto bulshada soomaaliyeed hadba wixii kusoo kordha xaaladda caabuqa covid nteen waxay bulshada la wadaagayaan qodobadan afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey waxaa cudurka laga baaray afartan iyo toddoba qofxaana laga helay cudurka covid nineteen soddon iyo lix qof taas oo ka dhigaysa tirada guud ee la xaqiijiyay boqol toban iyo lix qof bukaanada cudurka laga helay ayaa toddoba iyo labaatan ka mid a waxaa yihiin rag halka sagaalka kalena yihiin dumar soddon ka mid ah waxaa da-dooda u dhaxaysa labaatan ilaa soddon iyo sagaal shan ka mid ah waxa ay da-dooda u dhaxaysaa afartan ilaa konton iyo sagaal sano hal qofna waxa uu ka weeyahay lixdan sano sidoo kale waxaa cudurka waa koronaviruska u geeriyooday hal qof oo da-diisu tahay lixdan sano kaas oo u dhintay ama ku dhintay magaalada muqdisho maalintii shalay ahayd waxaana tirada guud ee dhimashada noqonaysaa lix ruux si aad naftaada midda qoyskaaga iyo tan bulshada u badbaadiso ku dadaal farah-dhaqis joogtaa idinkoo isticmaalaya biyo iyo saabuun muddo ugu yaraan labaatan ilaa labaatan ilbiriqsi aan ku dadaalno kala fogaanshaha iskana yarayno isosocodka aan muhiimka ahayn ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle waare ayaa ka hadlay xanuunka koronaviruska oo dhibaato badan ku haya dunida isagoona dadkiisa ugu baaqay inay feejignaan badan sameeyaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ka hadlay xaaladda cudurka halista ee coronavirus kaas oo dhowr waa kaysas dhowra laga helay gudaha magaalada muqdisho isagoo waraysi siinayay madaxweyne waare la-anta af soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu sheegay in cudurka koronaviruska uu yahay mid halis ah oo aan daawo lahayn loona baahan yahay in si wada jir ah faafidiisa looga hortago waxa uu sheegay madaxweyne waare in isagoo caafimaad qabaase yeeshee uu iskarantiilay kadib markii uu iskaga shakiyey inuu ka mid ah inuu inuu ka mid ahaa dadkii la kulmay wasiiru dowlihii wasaaradda cadaaladda hirshabelle xildhibaan khaliif muumin oo ka mid noqday dadka cudurkaasi koronaviruska ugu dhintay gudaha soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in hirshabelle ay u baahan tahay in qalab caafimaad la geeyo xarumaha ay u diyaariyeen dadka lagu karantiilo ee ku yaala magaalooyinka jowhar iyo beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe wuxuuna tilmaamay in kiisas cusub aan weli laga helin hirshabelle ugu dambeyn madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa ugu baaqay dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada mucaaradka qabaa'ilada inay u istaagaan sidii loo looga soo wada waa sidii looga soo wada jeesan lahaa dhibaatada cudurka koronaviruska loogana samata bixin lahaa dadka soomaaliyeed meelna la iskaga dhigo khilaafaadka u dhexeeya isagoo sheegay in loo baahan yahay dadku inay u midoobaan ka hortegidda cudurkaasi oo dhibaato badan ku haya dunida waxaana sheegay in loo baahan yahay dadka soomaaliyeed inaysan fududaysan cudurkaasi halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaada dot com magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaad naga dhegaysanaysaan mujadda f m ka dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic cibar megahertis maamulka puntland ayaa joojiyey salaada jamaacada ee masaajida lagu tukado deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo maamulka puntland ayaa soo saaray amar lagu joojinayo in salaada jimcaha iyo jamaacada lagu tukado masaajida ku yaala magaalooyinka maamulka puntland inta uu socdo faafista cudurka covid nneteen war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga loo xilsaaray coronavirus ayaa lagu xusay in sidoo kale tallaabo adag laga qaadi doono dadka sida dhuumaalaysiga ah kusoo galaya deegaanada maamulka puntland ee kusoo gelinaya deegaanada maamulka puntland qaadka war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dhammaan deegaanada maamulka puntland uu ka hirgelay bandow si looga hortago cudurka coronaviruska go-aanka maamulka puntland ee joojinta isu imaatanka masaajida ayaa ka hirgelay waxaana la faray hay-adaha ammaanka maamulka puntland inay hirgeliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan iminkana akhbaaraadka dibadda dowladda waddankaasi shiinaha ayaa cabasho ka muujisay dadka ka imaanaya waddankaasi ruushka shiinaha ayaa soo sheegay toddobiyo labaatan kiis oo cusub oo koronavirusa sidoo kale loo yaqaano covid nneteen dowladda shiinaha ayaa sheegtay in dhammaan ay ka yimaadeen gobolka waqooyi bari ee xadka laleh ruushka labaatan ka mid a kiisaska cusub ayaa ku sugnaa gobolka ilinjin oo ay ku jiraan saddex iyo toban u dhalatay shiinaha oo dhowaan ka soo laabtay ruushka kiisaska la xaqiijiyay ayaa wadarta guud ay noqonaysaa siddeetan iyo laba kun toddoba boqol toban iyo sagaal kuwaasoo toddobaatan iyo toddoba kun ay ka soo kabsadeen dhimashada rasmiga ee shiinaha ayaa kor u dhaaftay afar kun lix boqol soddon iyo labo sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta wuhan oo ah magaalada ugu dhibaatada badan shiinaha guud ahaan uu kasoo bilowday cudurka koronaviruska warkii subax dhegeystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa dhegeystayaal idinla socodsiinaya anigoo aashar maarki maxamed maxamuud dhanka farsamada waxaa iga saacidayay saaxiibkay haashim yare intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaano allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan